alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira waxaa marka aynu ku dhex jirnay axkaamta ay leedahay salaada gabadhii dhabar furanka lahayd wuxu uhi wayajibu waxaa waajiba alwudu'u baa waajiba weysaysi likulli fardin faral kasta ay u weysaysato yacanaa cidduu waajib ku yahay de waa gabadhaa laga hadlayo mustaxaadadiia waayo dee xadadkeedii baa daa'ima xadiidkana waa daliishanayaan tawada'i likulli salaatin inkastoo aynu sheegnay riwaayadda amraysa salaad kasta inay weysaysato inay tahay riwaayatun shaadda wakadaa saasoo kale waxaa waajibaya tajdiidu lcisaabati inay cusboonaysiiso wixii farjiga ay ku xidhay fila saxi bimacnaa salaad kaste farala inay u weysaysato weeye weysada waa inay ka horeyso inay wixii hore ku xidhnaayo dee dhiiggu u gaadhay ay meesha ka bedesho oo meeshiina waxa weeyaan ay daahiriso ay nadiifiso kadibna mid cusub ay ku xidho markaa fil asaxi markuu yidhi de wuxuu tilmaamay inuu meesha khilaaf ku jiro oo wejiga kale wuxuu leeyahay maya inay cisaabadii cusboonaysiisaa waajib kuma aha waayo lianna najaasata fii maxalli lcafw walam tataxadda maxallaha najaasadu halkii marka horeba loo cafiyey ayuunbay marsanta meesheediina kamay tallaabin midda kale maxaa faa'iide ku jira kolleyba hadduu dhiiggii iska socdo inay maradii bedesho kolleyba dee dhiiggaasi ayaa najaasaynaye maxaa faa'iidaa waa hawl lg lagu soo kordhiye uun laakiin waxaad ogaataa waxaa masaladu ay khilaafi tahay masalada ku saabsan mar kastoo faral ay tukanayso inay xafaadadii iyo wixii bedeshaa ma waajiba mise waajib ma aha waxay masale khilaafiya tahay idaa lam yadhar iddam haddii aanu maradii dhiig dabadda uga soo bixin walam tazul alcisaabatu can mawdicihaa zawaalan lahu waqcun haddii aanu dhiig dabadda uga soo bixin ayay khilaafi tahay hadduu dhiig dabadda uga soo baxo inay bedeshaa mar kastoo faral ay tukanayso khilaaf kuma jira iyada macanaa waa waajib iyadu sidaasoo kale haddii cisaabadii wixii meesha ay ku xidhay meeshii sidii uu ugu xidhan yihi oo meeshii aanay ka dhaqaaqin dhaqaaq raad ku yeelan kara inuu dhiiggu meelo kala gaadho markaasi ayaa maxalu khilaafa inay bedeshaa ma waajiba mise waajib maa laakiin haddii cisaabadii ay dhaqaaqdo maradii meesha ay ku xidhay ama xafaadadii ayaa dhaqaaqday dhaqaaqa noocaasi ahi dee raad buu yeelan karaa raadkaasoo ah inuu dhiiggi gaadho meel aanu marka hore aanu gaadhin haddii markaa dhiiggu dabadda uu soo baxo oo cisaabada ama waxa ay ku xidhay xafaadadda iyo waxa uu soo dhaafo amabase meesheedii ay ka dhaqaaqdo dhaqaaq faafitaanka dhiigga raad ku yeelan kara iyada khilaaf kuma jiro inay waajib ku tahay inay cusboonaysiiso labadaa xaaladood waayo lianna najaasata kaurat maca imkaani taqliiliha waayo najaasadii baa badatay oo dee meel laga ilaalin karo ayay gaadhay iyadoo la yarayn karo ayay badatay waayahay wuxuu uhi walow inqaaca haddii uu go-o damuha gabadhaa dhabar furan kale dhiiggeedii baa go-ay goorma ayuu go-ay bacda alwuduu'i buu go-ay weysadii dabeed markay weysaysatay kadib ayuu dhiiggii joogsaday dhiiggii dhabar furanku aw fiihiba dheh ama iyadoo weysadii ku dhex jirtaba weli aan dhammayn ayuu dhiiggii go-ay walam tactadi inqiaacahu go-itaankiisana umay baran iyo wa cawdahu soo noqoshadiisa arrinay u baratay maaha inuu dhiiggeedu go-o uu soo noqdo waa arrin ku cusub go-itaanka dhiiggu aw ictaadat ama way u baratay dhiiggani inuu go- uu soo noqdo wa wasica wuxuu ku filaaday oo u qaadayaa zamanulinqiaaci muddadaa dhiiggii uu ka maqan yahay wakhtigaa dhiiggu uu ka maqan yahay wuduu'an weysaysi buu u qaadayaa u ugu filay iyo wa salaata salaadii salaadee oo salaaddii ay u weysaysanaysay wajaba waxaa waajibaya alwudu'u baa waajibaya inay weysaysato kadaalika dee inay dib ugu noqoto oo wixii farjiga ka marsanaa ila dhiiggii waa kii go-aayoo ma socdee ay ay iska suuliso haddii ay sidaa yeeli weydo taa ay khilaaftana dee salaadeedii guntami mayso waayo xaaladan ma hubto inay tahay mid daa'imatulxadatha dhiigga waa kan ka go-an iyadoo mutaradidada oo ka shakisan tahaaradeeda inuu dhiiggii ka go-o siaa uu kaga tegey ama inuu ka maqnaanayo muddo waxa weeyaan ay ku weysaysan karto ay ku tukan karto iyadoo taa ka shakisan oo mutaradidadkaa ayay tukatay uhurigeedii ka shakisan marka masalada haddaynu dib u suurayno wuxuu leeyahy gabadhii dhabar furanka lahayd hadduu dhiiggii go-o markay weysaysatay kadib amaba weli aanay tukan amaba se waysada dhexdeediiba iyaduna waa la mid waxay yeelanaysaa waxa weeyaan dhowr suuro yeela suurada kood waxay tahay inay tahay gabadh waxa weeyaan horeba arrinkan uu usoo maray oo caadaysatay dhiiggu inuu ka go- uu soo noqdo saasay caadaysatay haddii ay arrintaasi u barato arrintaasi hore ay u dhici jirtay waysada dabadeed dhiiggu uu go-ay ama dhexeeda uu go-ay tirsan mayso waa inay dib u istinjooto wayse cusubna ay la timaado sababtu waa maxay oo alixtimaal shifaa inay bogsatay aba dhici karto dee dhiiggiiba sidaa uu kaga tago asalkuna mar hadduu tegay de waa inaanu soo noqon alaslu waa maxay waa cadamu cawdi inaanu soo noqon baa asala suurada labaad waxay tahay suurada hore waxa weeyaan ma umay baran dhiiggu inuu goo uu soo noqdo marka suuradaasi ayaa la leeyahy waxaa dhici karta inuu sidaa kaga tegayba a bogsatay walihaada waysadii hore inay tirsata maaha waa inay istijooto wayse cusubna ay la timaado ay ku tukato suurada labaadna waxay tahay horeba dhiiggu waa uga goy jiray waanuu soo noqon jiray laakiin muddada uu ka maqnaan jiray ee u baratay baa waxay tahay muddo ugu filan wayso iyo salaad mar haddii ay muddadu wayse iyo salaad ugu filan tahay dee dhiigga xaaladaha kale uu ka socdaa cudurdaar u noqon maayo waa inay weysaysato ile wakti dhiiggii uu ka maqan yahay weysaysan kartahay salaadiina ay tukato iyadoo dhiiggaas waxa weyaan uu ka maqan yahay suurada kale maxay noqonaysaa saddexaad dhiigga dhiiggu inuu ka maqnaado xaaladaha qaarkood uu ka go-o way caadaysto way la qabsato laakiin muddada uu ka maqnaado ayaa muddo yar oo wayse iyo salaad aan u qaadahayn xaaladda iyadoo waxba weysaysan mayso haddii weysaystay haddii kale waa maxay waa isku mid kolleyba iyadoo waysadii wadda ama iyadoo salaaddii ku jirta ayuu dhiiggii iska soo noqonaya markaa in wayse lagu hawlaa waxba tari mayso waaya halkan uu yihi wajaba alwuduu waxaa ka fiicneed inuu yidhaahdo alطahaaratu si istinjadii iyo maradii dhiigga uu najaaseeyey bedelisteeda iyo wixii maydhistii meeshii uu gaadhay waxaasoo dhamiba si ay usoo galaan fasl ra'at lisini اlxaydi aqalahu halkan wuxuu ka gelayaa haddaba gabadhii dhabar furanka lahayd dhiiggaa dhabar furanka ee dee kaadidii qofka ka socotay uu la mid ah iyo dhiiggii xaydka sida loo kala saarayo iyo xaaladaha gabadhaasi ay yeelanayso wuxuu ihi ra'at lisini lxaydi aqalow idaa ra'at weeyaan macnuhu hadday aragto lisini lxaydi ay fii sini lxaydi da-dii xaydka iyadoo ku jirta daada xaydku waa maxay horu inoogu soo sheegayo waa da-da u yar gabadhay ku xaydda waa sagaal sanadood oo qamariya iyadoo da-dii dumarku ay ku xaydi jireen gaadhay ayaa waxay aragtay aqalahu dhiigga xaydka intii u yarayd oo inuu habeen iyo maalin ka socdo walam yacbur kamana gudbin oo kama tallaabin akharahu intii xayd u badnayd oo shan iyo toban cisho fakulluhu dhammaantii xaydun xayd weeyi oo gabadhaasi mustaxaabo maba ahaba iyadoo da-dii xayda ku jirta ayuu dhiig ka yimi dhiiggaasi intii xayd u yaraan jirtay way aragtay ila haddii intii xayd u yaraan jirtay aanu gaadhin xayd noqon maaye intii xayd u yaraan jirtay way aragtay iyo ka badanba laakiin agarulxaydkii oo shan iyo toban cisho muu dhaafin dhiiggaasi dhammaantii waa xayd oo dhammaantii markaa muxuu xayd u yahay dee shuruuddii uu xayd ku noqonayay baa la helo dhamaystirantay oo aqalulxaydkiina kama yaro aqalulxaydka hadduu ka yaro alla waxaa la odhan lahaa xayd maaha agarulxaydkiina kamuu tallaabin oo hadduu ka tallaabo waxaa la odhan laha waa mustaxaabo marka xuduuddii xaydka ayuu ku jiraa markuu leeyahy fa kulluhu xaydun dhammaantii waa xayd wuxuu uga jeedaa calaa ayi xaal si kastoo dhiiggaasi uu yahay dhiiggaasi ama qawi ha noqdo ama daciif ha noqdo sifaadkii dhiigga xaydka ha yeesho yaanu yeelan ha iskhilkhilaafa hadduu doonayo maalinba si ha noqdo mar haddii aqalulxayd aanu ka yarayn agarulxaydna aanu ka tallaabin sifadiisu waxay doonaysaba ha noqotee waa maxay waa damu xaydin weyi wa sufratu buu yidhi biyihii huruudda ahaa biyihii ay huruuddu dul ka sarraysay biyihii ay huruuddu ka sarraysay iyo walkudratu kuwii dhooqa dhooqada ahaa xaydun weeye fil asaxi qowlka asaxa marka la qabto labadooduba waa xayd macanaa kudrada sufrada waxa weeyaan waa dhiig maaha laakiin waa biyo biyaha wax huruud oo kalaaba ka sarreeya kudraduna dee waa iyadu waa kasii yaro adagtay sufrada oo waa dhooba dhooba oo kale waa biyo casuus xiga calowna waa la idhaahdaa labadaasi markaa dee dhiig maaha haddana wuxuu leeya waa xayd oo axkaamtii xayd ka yeelanayaan waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay xaydku inuu adan yahay wa yas'aluunaka can ilmaxiidi qul huwa ada marka labadanina dee sifadaasay leeyihiin labaduba wax xun oo dee dhib la weyi marka waxaana loo jeedaa labadani haddii ay dhacaan fii ayaami alcaada iyo haddii ay dhacaan fii ayaami alcaada maalmaan ahaynba walihaada alasax muqaabilkiisu waa maxay asufratu walkudratu inaanay xayd ahayn ilaa inay dhacaan mooyaane fii ayaami caadatiha maalmihii dhiigga caadada ee harki jirtay labada markaa qowla ama wejina waxay kala deliishadeen laba ahar oo wejiga markaa dee kitaabka inoogu qoran ee alasax uu ku tilmaamay waxay deliishanayaan dee aharkii caaisha oo dumarku waxay u diri jireen wixii ay markaa iska mariyeen ama uu gaadhay wixii ka soo baxayey markaa sufre iyo kudre iyo ay marsan yihiin markaa waxay odhan jirtay ha degdegina bay odhan jirtay dumarka oo ina daahirgarowdeen hamoodina ilaa aada arkaysaan alqasata albaydaa waa biyaha cad ee sufrana aan lahayn kudrana aan lahayn wejiga kalena wuxuu deliishanayaa asaxa muqaabilka oo ah aharkii umucadiya kunaa laa nacudu sufrata walkudrata bacda tuhri shay-an alkudratu wasufra haddii ay dhacaan markuu xaydku go-o dabadi go-ysiisana maxaa lagu garaya qasatulbaydaa inay timaado amaba se waxa weeyaan dee jafaaf in la arko meesha ay qallasho waxba kumaanaan tirin jirin macanaa xayd kumaanaan tirin jirin labada aharbana waa saxiix sida saxdiina waxa ay tahay alkudratu wasufra horta sidooda xayd uma aha laakiin dee haddii maalmihii xaydka dhexeeda ay dhacaan xukumkiisa yeelanayaan xaydku markuu ka dhammaado kadib haddii labadaasi gabadhii ay ka yimaadaanna xayd maaha fa in cabarahu haddii xaydku uu ka tallaabo agarkii hadduu ka tallaabo fa in cabara hadduu ka gudbo ee addamu dhiiggii hu oo agar xaydkiiya shan iyo tobanka cishuu ka tallaabo oo haddii yoom waleylo uu hoos maro xaydna maaha istixaadana maaha waa damu fasaadu laakiin shan iyo tobankii cisho ayuu ka tallaabo uu ka gudbay markaa gabadhi xaalado yeelanaysa horta mar hadduu shan iyo tobankii cisho ka tallaabo dhiiggaasi dee dhiiggii xaydka maaha muxuu noqonayaa damu istixaadatin buu noqonaya dhiiggii dhabar furanka ayuu noqonaya haddaba dhiiggii dhabar furanka iyo iyo dhiiggii xaydka gabadhaad sidee u kala saaraysa xukun qura ma laha waayo dumarkii baa kala duwan xaalado yeelanaysa waxay noqonaysaa mubtada'a ama muctaada labadaa midkood bay noqonaysaa mid hadda la bilaabayoo xaydba iminka ay ugu horeyso oo xaydkii iyo dhabar furankii ayaaba isugu xigaba oo isku xidhiidhay markii u horreysay ayaa dhiiggii uu ka yimi agarulxaydkii oo shan iyo toban cishaa uu ka tallaabo ka gudbay mubtadaa la dhaha almuctaadana waa gabadh hore usoo aragtay xayd iyo duhri kadibna dhabar furanku uu ku dhacay labadooda mid waliba labay usii qaybsamaysaa oo mubtadaadu mubtadaadu ama mumayiza bay noqonaysaa mid kala taqaan sifaadka dhiigga kala garan karta dhiiggani markuu dhiig xayd yahay iyo markuu dhiig dhabar furan yahay iyo inay tahay hayru mumayiza haddaa la bilaabay sifaadka dhiiggana ma kala taqaan labadaasay yeelanaysa muctaadadiina tii xayd horu soo aragtay iyo tuhrina iyaduna labadaasoo kaley noqonaysa inay tahay waxa weeyaan muctaada mumayiza iyo muctaada hayru mumayiza dhiiggii hore waa usoo aragtay oo caadaha hore waa uga timi tuhrina hore waa usoo aragtay laakiin dhiiggii baa ka tallaabay agarulxaydkii labadaasay iyaduna yeelanaysaa inay xusuusan tahay qadarkii maalmihii dhiiggu uu ka iman jiray iyo waktigii uu ka iman jiray inay tamyiis leedahay iyo inaanay tamyiis lahayn oonay waxba kala soocahayn qadarkii iyo waktigiina uu ka luma ay ilowday ama midkood ay ilowday marka taa qadarkii iyo waktigii ilowday xaaladay sii yeelanaysa waxaa dhici karta inay labadiiba wada ilowday waxaa dhici karta wakti uu ka iman jiray wax xuusantay laakiin maalmihiiba ilowday inta maalmooda u ah cagsigaa dhici kara maalmihii tiroodi way garanaysaa laakiin waktigiiba ilowday saddexaasa iyadana ka soo baxaya waaya waanaynu arki doonaa fa in kaana hadday tahay gabadha dhiiggii ka yimi uu agarulxayd ka tallaabay uu ka gudbay mubtada'atan haddii ay tahay mid hadda la bilaabay oo dhiigba hadda ay ugu horeyso mubtada'adaasoo mumayiza laakiin mid kala garanaysa sifaadkii dhiigga oo siday ku kala garanaysaa oo taswiiru dalika arrinkaas sawiristiisu waxa weeye bian taraa inay aragto taaratan mar inay aragto qawiyan dhiig xoog badan inay aragto wa daciifan wa taaratan mar kalena inay aragto daciifan dhiig waxa weeyaan tamar daran fadaciifu dhiigga daciifka ah bimacnaa sifaadkii ay ku yar yihiin istixaadatun waa dhabar furan walqawiyu ka sifaadkii ay ku badan yihiin ay ku xoog badan yihiin xaydun weeye taasi shuruud bay sii yeelan doontaa marka dacfiga iyo quwada maxaa looga jeedaa gabadhu waxay mubtadi'adii mumayi mumayizo noqonaysaa haddii labada dhiig sifaadkooda ay kala garayso labada dhiig midna waa qawi midna waa daciif quwada iyo dacfiga loogama jeedo midna aad buu usoconaya midna quyar buu soconaya loogama jeedo waxaa looga jeedaa midna sifaadkiibaa ku badan midna sifaadkiibaa ku yar oo tusaale ahaan dee sifaadku waa saddex allownu wathakhaanatu waalraa'ixatu alkariixa saddexdaa sifa ayuu dhiigu yeeshaa sifa xagga midabkaa iyo sifa xagga qaradaa iyo sifa xagga urtaa marka dhiigga gabadhu ay dhiiggeedaasi ka imanayaa marna waa qawi marna waa daciif mar waa qawi maxaa looga jeedaa yacanaa midabkiisii iyo urtiisii iyo waxa weeyaan qaradiisii ayaa xoog badan waa daciifna waxaa looga jeedaa saddexdaa sifo ayaan xoog badnayn oo tusaale ahaan xagga marka laga eego midabka dhiiggu madow buu noqdaa aswad axmar waa midabada u yeesho ashqar asfar akdar shantaa sifa ayuu yeesha sifana sifada ay ka horreysay ka xoog badanta oo tusaale ahaan dhiiggii ka socday marna waa aswad marna waa axmar labada teebaa xoog badan keebaa xoog badan ee ka aswadka marna waa axmar marna waa ashqar keebaa xoog badan ashqarka sifo sifada ka horraysa ka xoog badanta marka kaa xagga midab ahaan u xoog badan wuxuu noqonayaa dhiiggii xaydka kaa midab ahaan laga xoog badayana muxuu noqonayaa dhiiggii istixaadu noqonaya waxaa loo yaqaano fakhaanadana dhiiggu wuxuu noqdaa ama mid khafiifa buu noqdaa sida dhiigga nabarada ka yimaada ama wuxuu noqdaa dhiig dee cufan oo qara leh marka kaa cufane qarada leh waa dhiiggii xaydka ka khafiifkiina waa maxay waa damulistixaada xagga urta mid wuxuu noqdaa dhiig ur qarmuun leh oo dhib badan midna raayaxada kariha dhibka badan ma laha marka kaa urta qarmuun baa dhiiggii xaydka ah ka urtiisu ay khafiifka tahayna waa maxay waa damulistixaada ayib marka hadduu labadii dhiig mid tusaale ahaan laba sifo yeesho midna uu sifo yeesho mid baa laba sifo ku xoog badnaaday midna sifo ku xoog badnaaday ka labada sifo ku xoog badnaaday baa dhiiggii xaydka ah ka sifo ku xoog badnaadayna muxuu noqonayaa dhiiggii istixaada ayuu noqonayaa nacam mid baa saddex sifo ku xoog badnaaday midna labuu ku xoog badnaaday oo sidii oo kale un haddii ay sinmaan ka waran oo isku mid noqdaan labaduba waa aswad labaduba waa thakiin ama waa khafiif labaduba way ur qarhmuun yihin xagga urti waa isku mid haddii ay sinmaan maxaa la yeeli waa ka soo horbaxa ayaa leeyaha falxukm lisaabiqi minhuma labadooda ka hor yimaado ayaa xukumka iska leh waaya marka wuxuu ihi mubtadaa fain kaana hadday tahay gabadha dhabar furanku uu ku dhacay mubtadaarta mid la bilaabo mumayizatan oo dhiigga sifaadkiisi kala garanaysa oo sifaad ku kala saari karta midabkii iyo qaradii iyo urtii bay ku kala saari karta biantara arrintaas sawiristeedu waxa weye inay aragto qawiyan daman qawiyan taaratan mar inay aragto daman dhiig qawiyan xoog badan ay fi lowni buu ku xoog badan yahay waraaixati wathakhaanati buu ku xoog badan yahay wa taaratan marna daciifan bay aragtaa mid daciifa xagga midabka iyo urta iyo qarada fadaciifu kaa waxa weeyaan sifaadku ay ku yar yihiin istixaadatun weeye waa dhiiggii dhabar furanka walqawiyu kaa sifaadku ay ku badan yihiinna xaydun weeye laakiin shardigu waa maxay goormuu xayd noqonayaa ka qawigaah ka kalena istixaado u noqonaya in lam yanqus waa haddaanu ka dhinmin ka qawiga can aqali aqal xaydka waa inaanu ka yaraan oo ka qawiga muddada uu ka socdaa yowm waleyla waa inaana ka yaraan yowm waleyla haddii ay ka yaraato xayd noqon maayo ee aqalulxayd baa wuxuu ahaa yowman waleyla walaa cabara waa inaanu dhaafinna ka qawigaahi akarahu ee akar alxaydi oo shan iyo toban waa inaanu dhaafin ila mar walba xaydku yowm waleylana kama yarado shan iyo tobanna kama bato gabadha ama istixaado ha noqoto ama yaana noqonin walaa naqasa kamana yaraan addaciifu kii daciifka can aqali uhri kama yaraan aqali uhriguna imisu ahaa shan iyo toban haddii ka daciifka ahi aqalu uhri uu ka yaraado macanaa xukumkii wuu isbedelayaa oo tusaale ahaan dhiiggii wuxuu leeyahay midab qura ayuunbuu leeyahay dhiiggii dhammaantii midab qura ayuun buu leeyahy dee taasi wax lagu kala soco labadii dhiig ma jirta marka hadduu midab qura u leeyahy maalinna waa madow maalinna waa casaan saasa arrinkeedu ku socda marka tamiis muctabara yeelan mayso labadii dhiig wax weyn ay ku kala socdo dacfigii iyo quwadii baa meesha ka baxay waaye wuxuu yihi aw mubtadaatan aw kaanat hadday tahay mubtadaatan mid la bilaabay waa xaaladeedii labaad mubtadadaasoo laa mumayiza mumayiza aan ahayn wadalika bian ra'atu waa inay aragtay dhiiggii bisifatin bay ku aragtay aw faqadat ama waxay weyday sharta tamyiizin tamyiiz shardigii bay weyday fal adharu qowlka adharkii ana xaydahaa xaydkeedu yowmun maalin uy weeye waleylatun habeen marka mubtadi'ada hore mumayizay ahayd sifaadkii bay raacaysaa oo dhiiggu sifaadkii xaydka markuu leeyahna waa xayd dhiig sifaadkii xaydka markaanu lahayna waa istixaabo quwada iyo dacfigana way eegeysaa shuruuddaana waa la ictibaarinaya waayo waa mubtadia waa xaaladeedii labaad laakiin sifaadkii dhiigga ma kala saari karto oo iyadaan garanahaynba ama dhiiggiibaa isku qasan amaba se waxa weeyaan shuruuddaasaa la waayey oo qawigiibaa yoom waleylo ka yaraaday ama shan iyo toban dhaafay ama daciifkiibaa aqalo duhurgii ka nuqsaamay marka hayru mumalize weeyaan taasi maxay yeelaysaa taasi habeenka iyo maalinta u horeeya ayuunbay xaaid tahay gabadh xayd la ay tahy axkaamtii xaydka ay yeelanaysa inta ka dambaysa o dhan sagaal iyo labatanka cishe ka dambeeya sideed labaatanka cishe ka dambeeyana daahir baa la xisaabinaya dhiig waa iskaba socdane waayo dee sifaad lagu kala saaro hadda ma hayso marka intii la hubay unbaa laga soo qaaday inay xaaid tahay yowm waleyla waa la huba aqalu alxayd waa maxay waa yowman waleyla waa habeen iyo maalin marka habeenka iyo maalinta la huba ayuunbay salaadii iyo cibaadaadkii xaydka maqnaanshihiisa uu shardiga oo xaydka uu mancinayay ay la imanaysaa inta dambe maadaama aan la hubin inuu dhiiggani dhiig xayd yahay dee cibaadadii waajibnimadeeda la hubee yaqiinta ay ahayd shaki loogama tegi karo waa iska tukanaysa waa yahay wa uhruhaa buu yihi wa uhra wa ana uhrahaa uhrigeeduna tisun wacishruuna wey sagaal iyo labaatan waa intii bisha ka hadhay marka halkaa wuxuu ku dhameey mumayizadii mumayizadii laba xaaladood bay yeelatay xaaladda koowaad waxay ta mubtadaadii baan ujeeda mubtadaadii laba xaaladood bay xaaladda koowaad waa inay mumayizo tahay oo marna dhiig qawiya bay arkaysaa xaggii midabka xaggii urta xaggii qarada marna waxay arkaysaa dhiig daciifa xaggii urta xaggii midabka xaggii qarada dhiigga daciifka markay aragto waa istixaado dhiigga qawiga markay aragtona waa maxay xaay shardigaasun baa ku xidhanoo ka qawiga waa inaanu aqalulxaydkii ka yaraan agarulxaydkiina ka badan ka daciifka ahina waa inaanu aqalu uhrigii ila waktiga isagu uu socdo gabadhu waa daahire aqalu uhrigo shan iyo tobana waa inaanu ka yaraan xaaladda labaad waa inay gabadhi tahay mubtadaa mid hadda xaydkii lagu bilaabay laa mumayiza waxna kala sooci mayso oo dhiiggii gebigiisaba sifo qura ayuunbuu leeyahy ama wuu isku qasan yahay ama shuruuddii tamyiiska ee hore loo soo sheegay ayaa maqan shuruud tamiisku maxay inuu inuu midna qawi yahay midna maxay daciif yahay taas ayaa maqan amaba se waxa weeyaan shuruuddaa kale de uu daba dhigay baa maqan maalinka iyo habeenka u horeeya xaaita inta kalena waa maxay waa daahir ciladuna waa taa aada maqashayo maalinka iyo habeenka waa la huba waa aqalulxaydki inta ka dambaysana waa laga shakisan yahay shakina cibaado waajibtay looga tegi maayo waa sidaas waa yahay nooca labaadee dumarku waa muctaada aw kaana hadday tahay muctaadatan gabadh caado leh oo hore waxa weeyaan xayd usoo martay walow hal mar ba ha noqotee laakiin waa waxa weeyaan waa hayru mumayiza waa muctaada hayru mumayiza caadadeedii waa xusuusan tahay tusaale ahaan shan maalmood oo bisha ka mida oo shanta u horeeya ama shanta u dambeeya laakiin sifaadkii dhiiggiiyo xayadu ma kala soocayso waa muctaada hayru mumayiza baa la idhahda oo goorna muctaado noqon bi an sabaqa lah waa inuu uhormaray xaydun xayd iyo watuhrun fa turaddu waxaa loo celinayaa ilayhimaa baa loo celinayaa yacanaa xaydkii iyo tuhrigii qadaran xagga qadarka wa waqtan iyo xagga waqtiga oo maalmihii ay a waqtigii ay xaydi jirtay iyo maalmihii ay xaydi jirtayna gabadhaasi waa gabadh xayd labay ahaanaysa maalmihii xaydku uu ka maqnaan jiray na waxay ahaanaysaa gabadh daahira ee daahirka ahaan jirtana gabadh daahir ay ahaanaysaa waxa u daliila xadiidka caaisha faatima bint abi xubaysh nebigu muxuu ku uhi daci salaata qadra alayaam daci salaata qadri qadra alayaam alatii kunti taxiidiin rawaahu muslim maalmihii aada xaydi jirtay hore xaydu kugu iman jiray uun salaada ka tag maalmaha kalena macnu waa maxay iska tuko marka caadadeedii buu nabigu alayh الsalaatu wasalaam u celiyey wa kadalika umu xabiiba nebigu muxuu ku yihi iyaduna dumarka dhabar furan kale bay ku jirtay umkuthi qadra maa kaanat taxbisuki xaydatuki maalmihii aada xaydi jirtay xaydku uu salaada kaa celin jiray iyo soomka iyo maalmihii un cibaadada ka nago oo ka joog maalmahaasi markay dhammaadaanna maydho dabeetana tukoo dee gabadh daahira isxisaabi marka haddii ay caado hore u lahaan jirtay mumayizana aanay ahayn oo aanay kala garanahayn sifaadkii dhiigga caadadeedunba iyadu noqonaysa maalmay daahir ahaan jirtayna waa daahir maalmay xaydl ahaan jirtayna waxaay waayo caadadii haddaba maxay ku sugmaysaa goormaa la odhan karaa gabadhaasi caada ayay lahaydoo intaasoo maalmood oo bisha halkaa kaga jiray xaydi jirta ma marka dhowr jeer arrintaasi ay dhacdo mise hal marba hadday taasi dhacdo muctaaday noqonaysa hal marba hadday arrintaasi dhacdo muctaaday noqonaysa oo tusaale ahaan hal bila ayay xayd iyo tuhri aragtay oo toddobadii cisho bisha u horreeyey bay tusaale ahaan xayday saddex iyo labaatankii ama intii ka dambeysayna daahir bay ahayd bishii ku xigtayna mustaxaaday noqotay ma la odhanaya xaydka iyo duhrigaa hal mar soo maray caadadeedu way ku sugmaysa goor muctaada way ku noqonaysa mise caadadii waxaa shardi ah takarur inay soo noq noqoto wuxuu leeyay watahbutu waa sugmaysaa alcaadatu caadadii bimaratin bay ku sugmaysaa hal mar inay xaydo ay daahir garowdo fil asaxi qowlka asaxaa marka la qabto sidaas uu sheegay ayaana sida sawaabkaa waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarkaa markuu la hadlay u yihi maalmo aada xaydi jirtay uun salaadii ka tag markay dhammaadaanna maydho oo tuko nebigu calayhi salaatu wasalaam maalmahaasi inta jeer ay kusoo noqnoqdeen muu weydiin haddii ay kala duwan tahay marka hal mar xayd uu ku dhaco ee ka daahirgarowdo kadibna istixaado ay noqoto iyo marka uu soo noqnaado hadday kala duwan tahayna nebigu wuu kala weydiin laha wuxuu odhan lahaa imise jeer baad xayd aragtay si uu ogaado inay muctaado tahay iyo inaanay ahayn laakiin nebigu isagoon labadaa kala qaadin muxuu ku yidhi maalmihii a aada xaydi jirtay ee aada u baratay inaad xaydo salaada ka tag markay dhammaadaanna maydho oo salaaddii tuko marka maalmahaas ama ha soo noqnoqdaan oo dhowr jeer xayd iyo duhri ha ku dhacaan ama hal mar ha ku dhaco waa isku mid wey waay waxaa haddaba dhici karta gabadhan muctaadada ahi taa aynu horeynu sheegnay waa mumayiza soo maa hayr mumayiza muctaada hayr mumayiza caadadeedun baa u noqon iyadu bilaa khilaaf ayib muctaada mumayiza hadday tahay ka war oo ay iskhilaafaan caadadii iyo tamyiiska huna alishkaal tusaale ahaan lixda maalmood ee bisha u dambeeya ayay xaydi jirta dhiiggana sifaadkiisi waa kala taqaanaa qawi iyo daciifkii marna waa qawi marna waa marna waa daciif dhiiggi waxaa iskhilaafay caadadii iyo iyo tamiiskii baa iskhilaafay oo tusaaleaan maalmihii caadadeeda ku beegnaa dhiiggii waa daciif maalmihii caadadeeda ku beegnaa maalmaaan ahayna dhiiggii waa qawi marka maxaa iskhilaafay caadatuhaa wa tamyiizuhaa baa iskhilaafay sifaadka miyay iska tuuraysaayo caadadeedi unbay ku shaqaynaysaao maalmo ay xaydi jirtay unbay xaaid aaraysa maalmihii kalena daahir mise caadadii way ka guuraysaayo tamyiiskay ku shaqaynaysaa markuu qawi yahayna waa waa xayd marka uu daciif yahayna waa mustaxaado waa istixaado taasuu ka hadloo wuxuu yidhi wa yuxkamu waxaa loo xukumayaa lilmuctaadati tii caado lahaan jirtay almumayizati ee dhiiggana kala soocaysay bitamyiizi ba wax loogu xukumaya lal caadati caadadii loogu maya loogu xukumi maayo fil asaxi macnaa waa goorma waa idaa tacaarada caadatuhaa wa tamyiizuhaa oo maalmihii markaa dhiiggu uu ka iman jiray maalmo aan ahayn ayuu dhiiggu qawi maalmihii uu ka iman jiray tusaalaaa daciif waa iskhilaafay marka ma waxaa loo xukumayaa tamyiiska kala soocista dhiigga wax loogu xukumiyo markuu qawi yahayna xaaid bay noqon ama maalmihii caadada ha ku beegmaan ama yaanu ku beegin markuu daciif yahayna mustaxaaday noqon ama maalmihii duhriga ha ku beegmo ama yaanu ku beegin mise caadadeedii baa loo eegiyo sifaadkiiyo waxaa waa laga jeesan doonaa quwo iyo dacfi waxaa la eegi maayo madhabku wuxuu yahay iyadoo dee madhabka laftiisa wax wayaan khilaafu ku jiro madhabku wuxuu yahay in tamyiiska la eegayo atamyiis ayaa la eegaya waxaanay daliishadeen xadiidkii caaisha ina dama alxaydi damun aswad yucraf dhiigga xaydku waa dhiig madow waa la yaqaan macanaa dumarkaa yaqaan midabkiisaasay ku yaqaana fa ida kaana dalika faamsiki can isalaa dhiigga noocaasa markaad aragto sifadaa leh salaada ka istaag abu daawud iyo nasaa-i wariyay lakiin xadiidku waa daciif oo maxamed ibnu camrin ayaa sanadkiisa ku jira maxamed ibnu camr weliba waa la tafaruday walihaada aimadu waxay ku xukumeen xadiidkan inuu xadiid munkaray abu xaatim baa ka midaba kadalika alimaam nasaa-i wuu la tafaruday maxaynu uga jeednaa waxaynu uga jeednaa ruwaadda kale oo dhami xadiidka markay wariyeen waxay sheegeen nebigu inuu u celiyey caadadeedii isagu muxuu la gooni noqday sheegista uu sheegay nebigu inuu u celiyey sifada dhiigga taasuu la gooni noqday waaya qowlka kale wuxuu leeyahay maya kaa horta daliilkiisa aan dhamaystiro waxaa kaloo yidhaahdeen oo arrinta noocaasa ay u daliishadeen waxay yidhaahdeen tamyiisku waa sifo dhiiggu uu leeyahy caadaduna waa sifo gabadhu ay leedahay de sifada dhiiggu uu leeyahay baana ka xoog badan sifada saaxibatu dam ay leedahay ta kale dee caadadu waa isbedeli kartaa oo gabadhii marka ay dhabar furan uu ku dhaco inay caadadeedii qasanto oo ay guurto wax dhici kara wey walihaada tamyiiska ayaa wax loogu xukumayaa markuu dhiiggu qawi yahayna markay doonaysa ha ku beeganta arrintaasiye waa xayd marka uu daciif yahayna waa mustaxaado wey ayib qowlka kale wuxuu le waana wejhun lishaaficiya waxaa caadadeeday u noqonaysa waxaanay daliishadeen axaadiida tirada badan ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu celiyey gabadhii caadada isagoon kale weydiinay mumayizo tahayo iyo inaanay ahayn inuu tamiis jiriya in kale isagoo nebigu calayhi salatu wasalaam aan weydin ta kale caadadii wax sugnaaday weeye tamyiiskuna waa waa isbedbedeli karaa bay yidhah labada qowlba markaad sida waagto waa qawi labaduba wajun min anadar ayay leeyihiin lakiin wallahu aclam waxaad moodaa inuu xoog badan yahay ka axaadiidu u badan tahay oo ah nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu caadada u celiyey marka haddii caadada iyo tamiiska ay iskhilaafaan waxay u badan tahay inay caadadeeda wax ku dhisayso o aanay sifada dhiigga aanay eegahayn waaye muctaadadii markaa haddii ay tahay muctaadadii waxayan hayru mumayiza iyadana xukunkeedu saasuu noqon doonaa caadadeediiba u noqon haddii caadadii iyo sifaadka iskhilaafaanna khilaafka ad arkaysa ayaa ku jira madhabkuna waxa weeye inay tamyiiska u noqonayso o aanay caadada u noqon ahayn waay muctaadada qeybteedii labaad gabadhii waxa weeyaan waa muctaada ayay ahayd muctaada ayay gabadhi ahayd laakiin caadadeedii bay ilowday muctaadadu waa tii maalmo go-an iyo wakti go-an dee dhiiggu u iman jiray caadadeedii bay ilowday tusaale ahaan way waalatay waxay miyiirsatay wixiiba iyadoo ilowday dabeetana dhabar furan baa ku dhacay waxay ilowdayna saddex midkood buu noqon karaa inay ilowday qadarkii maalmaha tiradoodii iyo waktigii bishan xagga hore ama dhexda amase waa xagga dambe labadiiba inay wada ilowday alwakta walqadar labadiiba inay ilowday maalmuu ka iman jiray imisay ahaayeen garan maysa imika halkay bisha kaga jireen garan maysa iyadana waxaa kaloo ay noqon kartaa inay ilowday waktigii maalmihii qadarkii way xuduusan tahay shan maalmood tusaalaha laakiin bisha halkay kaga jireen xagga hore ma dhexda ma xagga dambe garan mayso way ilowday taas cagsigana way noqon kartaayo waktigii bay garanaysa bisha awalkeeda inay xaydi jirtay laakiin imise maalmood baa xaydku uu ka iman jiray ama uu socon jiray garan mayso markaa dee saddex baa meesha ka soo baxayo an tansa alwaqta walqadar an tansa alqadara lalwaqta an tansa alwaqta lalqadara saddexdaasa ka soo baxaya waayah taasaa markaa la yidhaahdaa mutaxayira oo mutaxayira asalkeedu muctaada ayahay laakiin maxay ilowday caadadii siday u ilowdeen waxay noqon kartaa inay waktigii iyo qadarkii labadiiba ilowday inay waktigii ilowday o qadarkii ay xuduusan tahay inay qadarkii ilowdayoo waktigii ay waxa weyaan xuduusan tahay saasay noqon kartaa tiiba daba axkaamteeda u galay waana ta dee ugu hadalka badan ee baabkan adkaysaba taasi kuwa kale waa iska sahlan yihin ilaa shawkani neel awtaarka uu ku sheegay inay xataa ku wareereen dadkii ka hadla culimadii ka hadla watakalamuu fi lmutaxayirati fataxayaruu buuli mutaxayiray ka hadleenoo tii wareertay caadadeedii ku wareertay dhinacay u qaada garan weyday bay ka hadleenoo iyagii baa ku wareeray iyagii laftoodu way sheegaanoo waxay idhahdeen mutaxayirana waa la yidhahdaa dee iyada arrinkeedii ku wareertay muxayirana waa la yidhahdaa arrinkeedii bay culimada kaga wareerisay marka isagu wuxuu yidhaahdaa wax mutaxayiradan iyo waxaan iyagunbaa hadalkeeda isku badiye xaggey joogtaa horta mutaxayiradu gabadha noocaasi ah lamama sheeginba waktigii nabiga alayh isalatu salaam iyo waktigii saxaabada haddii ay jirto xataa waa wax naadira wey wax yar wey dee laga yaabo inuu marmar u dhaco laakiin wax caam oo aada u jira maaha waa yahay aw mutaxayira aw kaana hadday tahay gabadhii dhabarfuranka lahayd mutaxayira hadday tahay bianna siyat waa inay ilowday caadatahaa bay ilowday caadadeedii qadaran qadar ahaan iyo waktan iyo wakti ahaan labadiiba way ilowday maanaa tamyiisna ma laha weeye macnaheedu walaa tamyiiza laha tamyiizna ma laha caadadeedii ay u noqon lahaydna way ilowday waktigee bay ahayd imisay ahayd tamyiisna ma laha oo qawi iyo daciif dhiiggeedii ma kala laha tusaalahaan sifo qura ayuu leeyahy fa fii qowlin qowl marka la qabto ka mubtada'atin weeye waxay la xukumtay taasi tii mubtada'ada ahayd hayr mumayizad ahayd oo mubtada'ada hayr mumayizadii maxay yeeli jirtay xukumkeedu muxuu ah kumaa sheegaya mubtadaa hayr mumayiz haye ayoom waleylah u horeeyo bay xaayid noqonaysaa inta kalena daahir markaa tanna waa sidii oo kale waayo dee miyaa la odhan karaa inta dhiiggaasi uu ka socdo oo dhan cumrigeedo dhan ha noqdee waa xayd dee lama odhan karo miyaa la odhan karaa waa daahir lama odhan karo ma la yska qayb qaybin karaa xujo la-aano ma la odhan karaa intaana daahir baynu iska odhanayna intaana xayd baynu iska odhanayna lama layskama qaybin karo marka arrinkeedii in la kala saaro ayaa adkaatay qadarkii iyo waktigii lagu kala saari lahaa caadadiia way ilowday dhiiggeediina sifaad lagu kala sooca ma laha marka lama odhan karo weligeedba waa xayd weligeedna waa daahir lama odhan karo marka maxaa lagala mid dhigay mubtadaadiio habeenkiiiyo maalintii la hubay waxaa la yidhi waa xayd intii kalena waa laga shakisan yahy waxa la yidhi dee shaki salaadii iyo soomkii iyo cibaadaadkii ugama tegi karto waayahay walmashhuuru buu yihi qowlka mashhuurkii wujuubu lixtiyaai weyi iyadoo arrintu ay saa tahay haddana waxaa waajiba ixtiyaad yacanaa dadaal baa waajiba oo dadaalkii markaas siduu ku imanaya wuxuu ku imanaya in la idhaahdo ixtiyaadku wuxuu dhacaya dee muddadan loo xukumay inay daahir tahay oo habeenkii iyo maalintii horreeyey maxaynu uxukunnay sii mubtadaada hayrumaysada xaayid inay tahay soo ma iyadoo halkaa inaga dhig sagaal iyo labaatankii kale soo hadhay waxaa waajiba ixtiyaad dadaal inay samayso oo dadaalka muxuu ku imanaya wuxuu ku imanaya fa yaxrumu waxaa xaaraana alwau baa xaaraana ila maxaa dhici karta inay xaaid tahay baa dhici karta galmadii baa xaaraana oo masu lmusxafi baa xaaraana wlqiraa'atu baa xaaraana qur-aan akrintii fi gayri salaa salaada dhexdeed meelaan xaal meelaan xaalay qiraadaasi dhacday marka wixii xayd uu xaaraantimeyn jira o dhan way iska ilaalinaysa waayo maxaa dhici karta inay xaaid tahay baa dhici karta ixtiyaadka waa sidaas wa tusalli way tukanaysaa alfaraa'ida salaadihii faralka ahaa abadan yacanaa weligeedba way tukanaysaa waayo dee ixtiyaadkii baa sidaasoo maxaa dhici karta inay daahir tahay ayay ixtimaasha wakada naflu wakadaa saasoo kale waxaa aday annaflu baa ahaaday fi lasaxi sunnaha laftiisina waa sidaasoo kale waa isaga laftiisa muhimaat diin buu ka midi markaa isna laga xirmaamin maayo laga qadin maayo isna way iska tukanaysaa marka wixii uu xaaraantimeyn jirayna way iska ilaalinaysaa wixii waxa weeyaan xaydku uu mancin jiray cibaadaad ahaana way la imanaysaa maadaama ay dhici karto inay daahir tahay ta horena waxaa looga manciyey maadaama ay dhici karto inay inay xaaid tahay ixtiyaadku saasuu ku jira inay cibaadaadkiina la timaado wixii xayd waa xaaraantimayn jirayna galma iyo musxaf taabasho iyo qira'at lqur'aan iyo waxaana waa waa iska ilaalinaysaa wa takhtasilu way maadhanaysaa likulli fardin faral kasta way u maadhanaysaa waayo maxaa dhici karta dee inuu dhiig xayd ahaayo u go-ay dhiiggii xaydkao kan hadda socdaa mid kale uu yahay ayaa dhici karta wa tasuumu way soomaysaa ramadaana ramadaanna way soomaysaa bisha ramadaan oo dhan way soomaysaa waayo maxaa dhici karta inaanu dhiiggaasi dhiig xayd ahayna istixaado u yihi uma dabeetana shahran bil bay soomaysaa yaanaa rabadaan aan ahayn kaamilayni yaanaa rabadaan iyo bishaasi oo ama xaal rabadaan iyo bishaasi ay yihiin kuwo dhammaystiran maalina aanay ka maqnayn fa yaxsulu waxaa xaasilgaroobaya min kullin bil kasta oo labadaa bilood waxaa ka xaasilgaroobaya arbacata cashara afar iyo toban maalmood ayaa xaasilgaroobaya lix iyo tobanna way fasahaadayaan bil kasta marka afar iyo toban afar toban waa sideed iyo labaatan cisho inay soomtay bay noqonaysaa oo sho soomkii rabadaan ka mida labana ay ku harhsan yihiin sidee arrintani ku imanaysa arrintan waxay ku imanaysaa rabadaan oo dhan gabadhani way soomtay maxaa dhici karta rabadaan taasi dee inay qeyb ka mida xaaid tahay qeybta u badan xaaid ay noqon kartaa ma imisay noqonaysaa maayo lix iyo toban lix iyo toban say ku noqonaysaa waa runtiin dee ina istika istishkaaltaan xaq baad u leedahay maadaama actar xayd shan iyo toban uu ahaa ka lix iyo tobanaad xay u ka yimi ka lix iyo tobanaad wuxuu ka yimi maalinkii koobaad dhexdiisay xayd tusaale ahaan xaadad fi athnaa alkhamis cashar maalinkii lixiyo tobnaad dhexdiisana xaydku uu ka go-a ibtadaa damuha fi lyowm fi ahnaai alyowm alawal wanqaaca fi ahnaai alyowm asaadis cashar marka maalinkaa lixiyo tobnaad dee xaydku waxbuu kasoo galay soo ma markaa miya soom miyaa la tirinaya dee daqiiqada u dambaysa ay xaydda ee maalinka rabadaan ka mida soomki soom u buri isna soomkii saasuu ku fasahaaday marka waxaa soo baaqi garoobay waa maxay marka agtaru xaydkii laga jaro sidaasi aynu sheegnay weliba u dhacay afar iyo toban cisho bishii labaadna sidaasoo kale afar iyo toban cisho labadii marka laysku daro maxay haysataa sideed iyo labaatan bay soomkii rabadaan ka haysataa maxaa ku hadhay laba maalmood labadaa maalmood soomkooda siday ku keeni karta ee loo odhan karaa iyadoo daahira ayay soomtay uma dabeetana tasuumu way soomaysaa min thamaaniyata cashara sideed iyo toban maalmood waxay ka soomaysaa xaggood alaaatan saddex awalahay fii awaliha xagga hore kaga jira alaaatan iyo saddex aakhirahay fii aakhira xagga dambe kaga jira sideed iyo tobanka fa yaxsul waxaa halkaana kasoo xaasilgaroobaya alyowmaani labadii maalmood ee albaaqiyaan ee soddonkii rabadaan kaga hadhsanaa waa tahay sideed iyo tobanka horta maxaa loo qabsaday waxaa loo qabsaday haddii la idhaahdo tiro sideed iyo toban ka badan la sheego ama ka yar laba maalmood kama soo xaasilgaroobi karaan laba maalmoodoo la odhan karo duhri bay ku beegmeen kama soo xaasilgaroobi karaan laba maalmood sideed iyo tobankaasun bay kasoo dhex bixi karaan laba maalmoodoo la odhan karo waxaa la hubaa inay daahir ahayd waxay kasoo bixi karaan sideed iyo tobankaa sideed iyo tobankaana waxay kaga soo bixi karaan inay sideed iyo tobankaa lix maalmood ka soomto lix maalmood oo sideed iyo tobankaa kamida inay soomto lixdaasi oo saddexna saddex sideed iyo tobanka u horeeya ay yihiin kow laba iyo saddex saddexna saddex iyo sideed iyo tobanka u dambeeya ay yihiin lix iyo toban toddobiyo toban iyo sideed iyo toban waa yahay siday laba maalmood uga soo xaasilgaroobi karaan waxaad ka soo qaadaa maalinkii koobaad inuu xaydku uu ku bilaabmay maalinkaa koobaad ka tiriyo lix iyo tobankii inaga jar maxaa soo hadhay soo lix iyo tobnaad ku dhamaan maayo toddobiyo tobnaad iyo sideed tobnaad baa uxaasilgaroobay waaye maalinkii labaad hadduu ku bilaabmay laga soo qaado inu xaydu ku bilaabmayna lix iyo tobanka halay ku dhamaanayaan toddobiyo toban ay ku dhamaanayaan soo maha maxaa xaasilgaroobay maalinkii sideed iyo tobnaad iyo iyo maalinkii koobaad ka soo qaad waxa weeyaan in uu ku bilaabmay fi lyawm athalith maalinkii saddexaad ee sideed iyo tobankaa maalmood ka mid aha dee maalinka sideed iyo tobnaad bay lix iyo toban ay ku dhamaanayaan soo ma maxaa xaasilgaroobay maalinkii koowaad iyo maalinkii labaad baa xaasilgaroobay xagga kale kaga kaalay ka soo qaad dhiiggu inuu ku bilaabmay ile maalmahay soomaysay baynu inagu eegeynaa soo ma maalmahay soomaysay saddex waynu dhamaynay kow laba iyo saddex maxaa inoo hadhay lix iyo toban toddobiyo toban iyo sideed iyo toban ka soo qaad inuu ku bilaabmay maalinkii lix iyo tobnaad goorma ayuu go-ayaa maalinka koowaad dhexdiisa ayuu go-ayaa soo ma marka maxaa xaasilgaroobaya maalinkii labaad iyo iyo kii saddexaad maalinkii toddobiyo tobnaad hadduu bilaabmay wuxuu go-ayaa maalinka labaad dhexdiisa maxaa xaasilgaroobaya maalinkii la lixiyo tobnaad iyo maalinkii saddexaad labadaasaa xaasilgaroobaya ka soo qaad inuu ku bilaabmay maalinka sideed iyo tobnaad sideed iyo tobanka cisho ka mid a maxaa xaasilgaroo goormu go-aya ya soo wareeg tirada xaggana laga soo wareejinaya waxaa odhanaysaa tusaale ahaan sideed iyo toban u bilaab soo maha sideed iyo toban sagaal iyo toban labaatan kob iyo labaatan laba saa usoo tiriyo lix iyo toban cisho saa ku dhamee deetana bal waxaa hareeg marka maalinkii sideed iyo tobnaad inuu ku bilaabmay haddii laga soo qaado wuxuu go-ayaa maalinkii saddexaad buu go-aya marka maxaa harhaya maalinkii lix iyo tobnaad iyo maalinkii toddobiyo tobnaad baa hadhaya labadaas maalmood baa hadhaya sidaasay labadii maalmood soomkoodiina kaga baxaysaa biyaqiin si la hubo bal waxaaduu dumar fahamsiin waayo way wareeriyeen culimadii shawkaani wuxu culimadii baa ku wareerayoo say doonayaan dumarka masaakiinta inay inay dabaqaan dumarka masaakiinta waayo waaye laba maalmood haddii lagu leeya garanay bal haddii maalin lagu leeya maalinkaa siday ku qallayn karta wa yumkin waxaa suurtooba uhi qadaau yawmin maalin qallihiibaa gabadhaa u suurtooba wuxuu ugu suurtoobaa bisawmi yawmin maalin ay soomto tusaalahaan maalinkii koowaad bay soomto uma thaalitdu uma bisawmi alyawmi athaalith haddana maalinka saddexaad inay soomto wasaabica cashara maalinka toddobiyo tobnaadna inay soomto marka maalin soomkii laba maalmood soomkood muxuu kasoo xaasilgaroobi karaa sideeyo toban cisho maalin soomkiina muxuu kasoo xaasilgaroobi karaa toddobiyo toban cisho toddobiyo tobanka cisho ay soomto maalinka koowaad iyo maalinka saddexaad iyo maalinka toddobiyo tobnaad mar warba maankaaga ha ku jirto lix iyo toban cisho inay fasahaadayaan oo ma odhanayno acarulxayd shan iyo toban bu ahaa shan iyo toban baa fasahaaday odhan mayno waayo maxaa dhici karta maalinkii koobaad dhexdiisa inuu bilaabmay maalinkii lix iyo tobnaadna dhexdiisa inuu goa marka lix iyo toban maalmood baa mar walba aynu tuurayno oo aynaan tirsanahay ka soo qaad maalinkii koobaad inuu xaydku uu ku bilaabmay goormu go-ayaa maalinka lix iyo tobnaad maxaa xaasilgaroobay maalinkii toddobiyo tobnaad ka soo qaad inuu ku bilaabmay maalinkii toddobiyo tobnaad goormu go-ayaa maalinka labaad maxaa xaasilgaroobaya maalinkii saddexaad ayaa xaasilgaroobaya waayo marka dee kollay suwar badan oo sidan ka duwan lafteeda waa sheegaan tani waa waa waa dee tusaale tusaalayaashii kamida uu weeyey way taasi waa tee waa gabadhii muctaado ahaan jirtay laakiin ilowday qadarkii iyo waktigii labadaba mumayizana aan ahayn oo sifaadka dhiiggana aan kala saarahayn maxaa la yidhi taa mubtadaa oo kale ayay noqon oo maalinka iyo habeenka u horeeya xaaid la xisaabin inta ka dambaysana daahir bay noqon laakiin muxuu ihi sida mashhuurki waa maxay inuu ixtiyaad waajib ku yihi oo cibaadaadkiina ay la timaado wixii kale ee xaydka uu ka xaaraantimeynayena ay iska ilaaliso cibaadaadka maxay ula imanaysaa waxaa dhici karta inay daahirta waxyaabaha kale maxay uga tegaysaa ee xaydku ka xaaraantimeynayo waxaa dhici karta inay inay xaaid tahay taasi waa taa waxaa ku xigta taa waa inagii nidhi nisyaanku saddex siyaabood buu dhici karaa inay waktigii iyo qadarkiiba ilowdo taas waa inaga dhamaynay sida labaad maxay noqon kartaa inay qadarkii ilowdo waktigiiba xusuusan tahay ama waktigiiba ilowdo qadarkiiba xusuusan tahay tii baalan kaga hadlaya wuxuuhi waa in xafida hadday xifdisan tahay shay-an shay ee min alwakti aw ilqadara falilyaqiini ka lahuba xukmuhu baa u sugnaaday wa hiya iyadu fi lmuxtamali fi lmuxtamili ka ixtimaalo xayd iyo duhri iyo inqidaac ka xaa-idin weeye oo sidii mid xayd le fi lwai xaggii galmadii wa daahirin weeye fi lcibaadati yaani xaggii cibaadadana daahir ayaan la xisaabin marka wain xafida shay-an ay min caadati wanasyad shay-an baa loo jeeda wax caadadeedii kamida ayay xusuusan tahay wax caadadeedii kamidana way ilowday tusaalaan waktigiibay ilowday qadarkiibay haysaa shan maalmood laakiin halkay bisha ka ahayn garan mayso ama waktigiibay garanaysaa qadarkii baana garanayn inta maalmood ee xaydi jirtay falilyaqiini xukmu min xaydin aw uhrin inta la hubo ee xayd lagu hubo ama uhri lagu hubaa dee xukumkiisii buu yeelan haddii xayd lagu hubana xukumkii xayd ku yeel haddii uhri lagu hubana xukumkii uhriga ayuu yeelan doonaa maxaa soo hadhay inta muxtamilka ah muxtamil waxaa looga jeeda ay dhici karto in inay xayd leeday inay daahir tahay xaalatulinqiaac inay ku jirto labaa loo kala qaadiyo xaa'id bay noqon fi lwai xaggii galmadii iyo wixii galmo meel la mari jiray dee sida masul musxaf iyo qira'at lqur'aan fii gayri salaa iyo xaggii cibaadaadkana maxay noqon doontaa daahir bay noqon labaasi kala noqon waa yahay markaa tusaalaheeda de ayaa loo baahan yahay tan in la sheego si loo fahmo marka insha allahu tacaala dersiga caawa ayaynu bal tusaalaha isku dayi doonaa inaynu soo dhaweyno wallahu aclam w sala calaa nabiyina maxamed intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online